hadda saboolkooda halka saaxibar inoo tahay ciidankii local boliiska oo ku haayo degmada qoryooley gacanta ku haayo isagoo raandoo socda ee markaan amaradiidka ay soo socda magaalada iyagoo soo galayana raantooda meesha dagaalka ku dhac haa intaasi dagaalkaa ku dhacay dagaalka la saaday hadda magaalada masoo badan dagaalkeeda ay heeday waa dhalee ula gursiiyey waa naga jabeen waa tageen
maxaa khasaaraha u ka dhashay marka dagaalka
dagaal khasaarweyntaa nalku baa dhaawacay nal dhimashay waayo ciidamada hadda baa ka daawamaqan yihiin ee hadda la keenaayo wili muxubo aleeha ciidanka baakada magaalada waa ka maqan yahay waa ka reeb maqan yahay
qofka dhintay iyo kan dhaawacmay maxay ahaayeen ee dhaawacay ciidankayga
ee dhanka shabaab marka maxaa khasaaraha u soo gaaray oo aada xogta ku hesheen hal qof hal qof oo kuwaasay madiidkay dhimashay waa arkay
oo marka sidee aada ku caddayn kartaan in eh, dagaalamo Aada shabaab ka horumar.
tirsan uu ahaa
waaba kor maro dhimashadii hadda miidkiis meeshaa yaalla war ciidankan ciidamada dawladda oo tii koonfur galbeed og oo dawladda dhex og oo ciidankan local police halleera magaaladan shan danaan gacanta ku haya
dhowaanahan eh, shabaab waa tii eh, aan ogeynay in qoryooley guud ahaan eh, goobihii ay kasoo duulaan tegi jireen eh, ciidamada ay gacanta ku dhigeen raggan soo weeraray duleedka magaalada eh, qoryooley halkee bay ka yimaadeen raggaan ragga meel dheer ka imaada waayo duleelkeed hadda ay usheegay waa laga dordhiyey raggaan ragga safar dheer ka imaada waayo lan oo dhoofka jibraa geeri jiraysaa waayo raggaan rag oo meel dheer ka imaada waa dool ay waayo
hadda xaaladdu waa sida xilligan aada ila hadlayso
hadda raggii maa la galay ciidanka iyo ciidankaas waa ka daba maqan yihiin waxay hadda ka hor aan ka sheega wala xubsayna ma laha waa maqan yahay weli ma dagaalaa socdo mise dagaalku waa u joogsaday